xildhibaan aweys axmed oo ka tirsan golaha wakiilada puntland ayaa agab loogu talagalay beeraha iyo waxbarashada gaarsiiyey deegaanka xudun ee gobolka nugaal isagoo xariga ka jaray masaajid iyo dugsi qur-aan dhowaan laga hirgeliya deegaankaas waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta odayaasha dhaqanka deegaanka xudun ee gobolka nugaal xildhibaan aweys axmed ayaa ka waramaya ujeedka ay u tageen deegaanka xudun wuxuuna bulshada ugu baaqay inay badiyaan wax soo saarka beeraha waxaa la soo bandhigay runtii dalag aad iyo aad u tiro badan oo ka baxa puntland oo beeraha puntland ka soo baxay taas marka waxay fursad u tahay marka cid kasta oo puntland ku nool khaasatan haysata ceel biyood u diyaarsan iyo dhulbeereed runtii magaalada godob ayagoo dhan guud ahaan degmadu iyadoo dhulbeereedkaas hodan ku ah haddana magaalada xudun waxay ka mid tahay magaalooyinka nasiibka u yeelatay inay ceelashiina hesho dhulbeereedkiina hesho marka arrinkaas waxay nagu dhiirigelisay marka inaan imaano wixii kalaanka ayaga ah beeraha dadka lagu taageeri karana aanu keenno insha allah marka waxaan rabnaa in magaranaysa magaaladan ay noqoto magaala wax soo saar ay isu bedesho oo ay magaranaysa ha qabtirto qudaar badan oo kasoo baxda gobolada laga keeno inay ha qabtirto oo halkaan ay runtii laga qaado waana rajaynayaa wixii magaranaysa laga shaqeeyo oo laisku dayo oo niyadda lagasho in laga rumayn karo marka waxaanu ku dhiirigelinayaa marka guud ahaan dadka deegaanka in halkaas runtii loo jeesto oo lagu dadaalo waxbarashadu waa asaasi sidoo kale noloshayna wax u tahay bini aadamkuna sidaba hadii usa waxbarasho helinin hadee waxa weeye waa dhumayaa marka insha allah de mar haddii masaajidkii iyo malcamadii iyo iskoolkiiba ay hadda inoo shaqaynayaan in laga faa'iidaysto runtii baanu bogaadinaynaa waanu ku dhiirigelinaynaa annaguna wixii kalaankayaga garabkayaga ah insha allah waa wa waa ka shaqaynaynaa qaar ka mida dadka ku nool deegaanka xudun ayaa bogaadiye kana mahadceliya agabka beeraha iyo waxbarashada ee lasoo gaarsiiya deegaanka xudun ee gobolka nugaal waxay xarigga ka jareen masaajidkii iyo malcamadii qur-aanka waxay kormeereen iskuulkii oo shaqaynahaya waxay kormeereen beerihii oo laba meelood ah oo qaybina ceelkii cusbaa tahay qaybina ceelkii damba tahay waxay noo keeneen agab fiican oo aada noo anfacahaya oo ay ka mid yihiin tuubooyinkii biyogelinta iyo dalagii beeraha
runtii waa uga mahad celinaynaa dhabada wadada xun ay noo soo mareen rafka ah dadaalka ay noo soo galeen iyo waa uga mahad celinaynaa ka maamul ahaan saakay waxaanu halkan ka furnay oo laga xarig jaray dugsigii qur-aanka masaajidkii agabyadii runtii masaajidka iyo haddii alakuuraya iyo dugsiga qur-aanka agabyadii noocyadoodii kala duwanaana way noo keeneen qalab ma ay haysan waa uga mahad celinaynaa annaguna waxaan filaynaa inaan noqono kuwii wax ku barta ayna anfacaanin qalabka loo keenay qalabka la gaarsiiyey deegaanka xudun ee gobolka nugaal ayaa qayb ka qaadan doona horumarinta waxbarashada iyo wax soo saarka beeraha deegaanka xudun ee gobolka nugaal